galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab khamiis ah bisha juun ee sanadka kuna waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaly com idaacadda galabta iyo wararkana waxaa idin daadahinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aan ku waraysanay jenaraal odowaa yuusuf raage taliyihii xilka laga qaaday ee ciidamada militariga ee soomaaliya waraysigaan kuma saabsana inaan qofna dhaliilo qofna aan muxuu ahay ii sheegay ammaano taas marka falastiin saaxiibadayda hore inay ugu dhufartay u egta waxaa ii soo haray jenaraal daauud jenaraal daauud waa aasaasihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan dhihi karaa waa janankii dabcan taariikhda ciidamada soomaaliyeed ugu da'da yaray sida la qiyaaso
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan khilaafyada iyo isku dhacyada ka bilaabmay qaar ka mid ah gobollada soomaaliya iyo saamaynta ay ku yeelan karaan wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda kula jirto al-shabaab waxaad moodaa in wakhti xun ay kusoo beenkubatay in maamul goboleed mid walba uu dhexdiisa buuqka taagan yahay waa arkaysaa waxa ka dhacay puntland oo ahayd meesha ugu deganayd waa arkaysaa khilaafka ka taagan koonfur galbeed waa arkaysaa jubbaland meesha ka taagan gada iyo ayaga
waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xogayaha difaaca maraykanka lloyd eostin ayaa arbacada xarunta bentagonka ku soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo ku ammaanay hogaamiyaha soomaaliya horumarka dhabta ah ee uu ku tallaabsaday xilli aada halis u ah muddadani waxay si gaara muhiim ugu noqon doontaa marka la eego colaadaha socda sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey wasiirka ama xogeeyaha difaaca ee maraykanka kaalmada iyo taageerada uu maraykanku soomaaliya siinayay in ka badan soddon sano madaxweynaha soomaaliya ayaa uga mahad celiyey dowladda maraykanka kaalmada ay siiso shacabka soomaaliyeed ee dagaalka kula jira al-shabaab madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa in uu ku dhawaaqo bilowga xidhiir xoog leh oo u dhexeeya maraykanka iyo hindiya khamiista maanta ah isagoo ku dhawaaqaya heshiisyo istabajoog ah oo dhanka difaaca iyo ganacsiga ah oo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha hindiya narendra modi iyada oo washington ay isku dayeyso in ay ka hortagto saameynta shiinaha uu caalamka ku yeelanayo biden wuxuu roogga cas ku soo dhoweynayaa modi isaga oo ku marti qaaday xafladda imaatinka aqalka cad ee south lon subaxnimada maanta khamiisa saacadda dalkani maraykanka oo ay ku xigi doonto wadahadallo ay ku yeelan doonaan xafiiska oval officeka iyo casho sharaf heer qaran ah oo gaar u ah kuna yeelan doonaan aqalka cad arrin dhif iyo naadir ah moodi waxa uu oggolaaday in su-aalo uga jawaabo wariyeyaasha aqalka cad khamiista ma aanu qaban shir jaraa'id tan iyo markii uu noqday ra-iisul wasaaraha sagaal sano ka hor washington ayaa rabta in indiya ay noqoto istaraatiijiyad miisaan culus ku leh shiinaha waxayna u aragtaa hindiya iskaashi muhiim ah ra-iisul wasaaraha hindiya modi ayaa waxa uu raadinayaa inuu sare u qaado saameynta ay hindiya oo ah dalka ugu dadka badan adduunka oo dhan hal dhibic afar bilyan ay ku leedahay masraxa adduunka sida laga soo xigtay saraakiisha ruushka ciidamada ukrain ayaa gantaalla ku garaacay buundada isku xidha gobolka crimea iyo magaalada ama gobol kale herson buundadan oo lagu magacaabo jongar waa buundada ugu weyn ee isku xidha labada degmo guddoomiyaha degmada ayaa sheegay in duqayntaasi ay burbur u geysatay wadada balse aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay burburka ayaa sababay in gaadiidka loo weeciyo wadooyin kale waxaana khubarada takhasuska leh ay bilaabeen in ay baadhitaan ku sameeyaan buundada jogar si ay u ogaadaan burburka iyo wakhtiga ay suurtagal tahay in dib loo bilaabo isu socodka gaadiidka adeegsanaya buundadaasi buundada jongar oo loo yaqaano albaabka crimea waa mid ka mid ah buundooyinka dhowrka ah ee isku xidha crimea iyo ruushka iyo dhulka kale ee ay maamushay ukrain xakamaynta gobolka laga soo bilaabo xeebta galbeed ee badda azof ilaa iyo daanta bari ee webiga dinibro ayaa lao tixgeliyey mid ka mida guulaha muhiimka ee booska ee dhinaca dagaalka wareegtada ama duqeymaha isdabajooga cirka ee ruushka uu ku hayo dalka ukrain ayaa maanta khamiisa la ballaariyey waxaana inta badan magaalooyinka ukrain laga maqlayay siiriga ama digniinta wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xusein amiir cabdulaahiyaan ayaa la kulmay madaxweynaha imaaraadka carabta maxamed bin zaayid wuxuuna ku casuumay bin zaayid in uu soo booqdo iiraan islamarkaana uu kulan la yeesho madaxweyne ibraahim raisi waa booqashadii ugu horreysay ee wasiirka iiraan uu ku tago imaaraadka waana booqashadii afraad ee socdaalka khaliijka ee wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan uu ku marayo dalalka qatar cumaan iyo kuweyt sheekh maxamed bin zaayid ayaa soo dhoweeyey martiqaadka madaxweynaha jamhuuriyadda iiraan isagoo caddeeyey inuu diyaar u yahay inuu booqdo dalkaasi iiraan waxaanuu sidoo kale casuumad u fidiyey madaxweynaha iiraan inuu isaguna markiisa booqdo imaaraadka imaaraadka iyo iiraan ayaa labada dhinacba waxa ay ka wada hadleen arrimo khuseeya labada dal waxaanay muujiyeen sida ay uga faraxsan yihiin horumarinta xiriirka u dhexeeya waxaa kaleoo labada dhinac ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga labageesoodka ah gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo in la isticmaalo hindisayaal kor loogu qaadayo iskaashiga gobolka iyada oo laga duulayo danaha guud ee dalalka gobolka intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya iyo ciidamo ka socda waddamada safka hore oo kaabaya ayaa diyaargarow ugu jira wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab dowladda ayaa hore u sheegtay in wejigii hore ee dagaalka ay ku guulaysatay oo ay al-shabaab dhul badan kaga saartay haatan diyaargarowgu waxa uu kusoo aadaya iyada oo rabshado iyo khilaafyadu ay kasoo cusboonaadeen qaar ka mid ah dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka haddaba arrimahan caqabad ma ku keeni kartaa bilaabashada howlgalka wariyaha v o eda muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ku eegaya
guud ahaan maamul goboleedyada ka jira dalka marka laga reebo galmudug waxaa intooda kale maalmihii ugu dambeeyey ka aloosnaa khilaafyo dhexdooda ah waxaana meelaha qaar ka dhacay dagaallo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo kuwii ugu dambeeyeyna ay dhex mareen ciidamada puntland iyo kuwa taabacsan mucaaradka xaaladaha ka soo cusboonaaday afar ka mida dowlad goboleedyada dalka ayaa ku soo beegmaya xilli la qorshaynayo inuu dhowaan bilowdo wejiga labaad ee dagaalka looga soo horjeedo ururka al-shabaab kaas oo ay ka qayb qaadanayaan waddamada safka hore ee ay soomaaliya ciidamadu ka joogaan haddaba xiisadaha ka taagan maamul goboleedyada dalka saameyn intee la eg ayay ku yeelan karaan wejiga labaad ee dagaalka la filayo inuu dhowaan bilowdo ganacsada gurey xaaji xasan waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada muqdisho waxaad moodaa in wakti xun ay kusoo beenka batay in maamul goboleed mid walba uu dhexdiisa buuq ka taagan yahay waa arkaysaa waxa ka dhacay puntland oo ahayd meesha ugu deganayd waa arkaysaa khilaafka ka taagan koonfur galbeed oo daafe dagaal ka socdo balaawan ka socdo yeed ka socdo waa arkaysaa jubbaland meesha ka taagan gaday iyo ayaga marka waxaa moodaa in arrintu ay gacbo shishay inay ku jiraan sababtoo ah intaasoo badan inay isla kacdo wax caadiya maaha xilli lagu jiro in fayskii labaad ee dagaal shabaabka in la qaado runtii waa arrin u baahan deganaasho iyo in aad iyo aad dowladda dhulka ay u dhigto oo khilaafaadka yararka ah hadda laga daayo meesha ay marayaan waxaan qabaa in haddii ay dowladdu dadaal badan muujiso inay xalin karto aragtida gurey xaaji xasan waxaa mid ka duwan qabaa cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaa weeye xaqiiqda sida markii loo hadlo dalkan wejiga labaad ee dagaalka uu gelayo oo dib xoreynta ah face tuga waxa waaye ma aha arrin mataqaanaa hadda dood iyo khilaaf iyo laga taa ka taagan tahay ma aha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana iskuma hayaan al-shabaab dalkan ha laga xoreeyey laga xoreyn maayo iskuma hayaan doodana kuma jirto arrinta noocaas ah heshiiskii maalin dhaweyto la heshiiyey oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isku raaceenna waxay ahayd in dalkan la xoreeyo marka taasaa meel taalla ayadu waa exceptional wax kasta oo maamul goboleedyada dhexdooda oo xagga maamulka dhexdiisa ah noocay doontaba ha noqotee waa wax mataqaanaa gaar ah oo maamul iyo nidaamkiisa iyo sixitaankiisa ah laakiin middan dib u xoreynta waa nidaam lagu wada heshiis yahay oo cid ka soo horjeeda jirin oo cid khilaafaysa jirin brofesor liibaan xuseen ciise oo bara ka ah jaamacadda muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa hoosta ka xariiqay in khilaafyada soo cusboonaaday ay cuuryaamin karaan wejiga labaad ee howlgallada ka dhankaha al-shabaab khilaafyada iyo dagaalada ka soo cusboonaaday meelaha kala duwan ee dalka run ahaanti waa wax laga xumaado baraawe dagaalkii ka dhacay kii ceelberde ka dhacay waxyaalaha khilaafaadka ee ka taagan meelaha kale jubbada iyo garbaharey iyo yacni maamulka jubbaland dhexdeeda kolka la fiiriyo tan ka soo cusboonaatay hiiraan oo yacni ka dhalatay kolka xilka laga qaaday guddoomiyihii gobolka cali jeyte kasoo dhalatay iyo gobolka gooni baan u go-aynaa iyo buuqaan kale ka bilowday ta ka dhalatay ka dhacday garowe dagaalka siyaasadeed dastuurka waa la furaya ee lama furayo waxyaalahaasoo dhan waxa ay keenaysaa yacni ma aha keliya in ay dagaal weji labaad iyo waxyaalaha bal saameyn waxay ku yeelanaysaa amniga sugistiisa oo dhan bay ku yeelanaysaa waxa weeye waxaa isku mashquulaya hay-adihii dowladda ayaa dhexdooda isku mashquulaya maamuladii ayaa shaki kusii kala jiraan dadkii ayaanan midaysnayn marka amni la sugayana waxaa ugu muhiimsan horta yacni inay dadku quluubtooda midaysan tahay hal dhinacna u wada jeedaan waxyaalahaasoo dhan saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa aqoon-yahanada aragtidooda ka dhiibtay isfahamwaaga ka dhex jira maamulada dalka qaarkood iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelan karta dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab ayaa waxaa ka mid ah maxamed cabdi shiike khilaafaadka maamul goboleedyada ee goonigoonida u saameeyey ama ha ahaato wixii baraawo ka dhacay ama ha ahaato waxa hirshabelle ka socda ama qeybaha kale ee dalka ha ahaato ama gedaha ha ahaato ama ha ahaato maaragtay waddanka dhanba run ahaantii waxna farxad gelinaya maahan hase ahaatee arintan iyada ahi waa lagu midaysan yahay marka waxaa loo baahan yahay keliya waxa weeye in qorsho iyo wakti la isla helo sida marka hore loogu istaagay si ka ballaaran baa loogu istaagi doonaa waxayna u baahan tahay dowladdu inay la timaado aragtida qorshaha amniga qaranka in la isla qaato arintaasna waxaan rajeynayaa hadda maamul goboleedyadu dhammaan in xil ka wada saaran yahay oo laftirkooda culeyska ka saara arrintaa way dareemayaan midda kale halkudhigii madaxweynaha oo ahaa ee soomaaliya heshiis dunida heshiis la ah laftirkeeda waa muhiim in maaragtay la abaaro marka maamul goboleedyada iyo xukuumaddu waa inay isla jaan qaadaan oo heshiis ku wada ahaadaan oo isku meel oga soo wada jeestaan in hawshaani ay tahay hawl exceptionaala oo ka madax bannaan siyaasadda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegeyno arrimaha ciidamada soomaaliya waxaana ku xog wareysanay taliyaha ciidanka militariga soomaaliya genaraal odowaa yuusuf raage oo dhowaan xilka laga qaaday falastiin axmed iimaan ayaa barnaamijka inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socodsiinaysa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a oo ka duwan qaabkii aad hore nooga barateen gebi ahaanba waxaannu ku soo qaadanaynaa waraysi aannu la yeelannay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee xafiiska bannaynaya sarreeyagaas odowaa yuusuf waxa aan wax ka weydiin doonaa howlihii uu ciidanka ka soo dhex qabtay caqabadihii la soo darsay iyo halka uu mustaqbalka muugsan sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa xilka qaadistiisa iyo waxa laga filan karo taliyaha cusub ugu horreyn waxa aan weydiiyey sarreeyagaas odowaa yuusuf raage sida uu u arko in xilka laga qaaday
aad iyo aad u wanaagsan tahay dowladnimada ku dhisan in qofka maalinna mas-uuliyadda uu qabto maalinna mas-uuliyadda laga qaado marka si wanaagsan aan u arkaa waxun maaha taliyaha ku bedelaya ma is leedahay hawshaasi waa uu ka sii wadi karaa meeshaad
dabcan waxaan dhihi karaa ha
muddo ayaad xilkan soo haysay dhismaha ciidanka maanta jirana wuxuu soo maray marxalada kala duwan maxaad ku qiimayn lahayd maanta ciidanka soomaaliya tay ahaan iyo tiro ahaan wallaahi aad baad umahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad u fiican oo aad muhiim u ah waxaan dhihi karaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maanta meesha uu maraayo waa meel aad iyo aad u wanaagsan waxaana isleeyahay taas haddii bulshada soomaaliyeed ayaaba ayaaba haysa jawaabteeda tirada ciidankuna dabcan muddooyinka ugu dambeeya sare ayay u kacday waayo mas-uuliyado aad u weyn oo ay tahay amniga dalkan inay la wareegaan hortaalla dowladda soomaaliya wakti runtii gaar ahay gelisa arrintaa numbarka iyo muxuu ahay sare u qaadista tirada ciidankuna meelo fiicanay maraysaa tayada ciidankana waxaad ka dareemi kartaaba sanadihii ugu dambeeyey isbedelada iyo guulaha isdabajoogga ahay ee ciidanka qaranku ay gaareen iyo goobaha ay maanta joogaan ayaad ka dareemi kartaa taasna marka waxaan dhihi karaa meel aad iyo aad u fiican ee maray hawshaas maxaa hadda waxaad hadda xilka wareejinaysaa iyadoo dagaal ka dhana al-shabaab uu socdo isbedelkani saameyn ma ku yeelan karaa howlaha hadda socda mase isleedaha waa ay ahayd xilli ku habboon in isbedel saasa u dhaco
wallaahi horta taas horta wax dee aniga in lay weydiiye ay tahay ma ahan taas horta waxaa habboonaa laheed ama fiicnaa laheeday mas-uuliyiinta iyo madaxda qaranka oo isbedelka samaysa su-aashii la weydii lahay waaye aniga su-aashii lay weydii lahay ma ahan xogo ay v o e da hesho waxay sheegayaan in adiga iyo wasiirka gaashaandhigga muddo wada shaqayn aadan lahayn taana ay ka mid ahayd waxyaabaha keenay in isbedelkan la sameeyo oo ay adkaatay shaqadii aada wada qaban lahaydeen maxaad ku tilmaami lahayd wada shaqayntii kaala dhexaysay wasiirka gaashaandhigga taas waxa waaye wasaaradda gaashaandhiggu waa wasaaradda gaashaandhigga shaqa iyo waajibahaday leedahay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shaqa iyo waajibaad ayuu leeyahay korjoogtayn iyo waxyaabaha lamida ka ah ayay taliska iyo wasaaradda ka dhexeeya marka taas wax hadda aan meediyaha aan aan aan aan aan uga jawaabaya ma ahan waxaan isleeyahay waa waa iska hadal aan aan aan sal iyo raad lahayn adiga waxaa ku magacaabay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo markii uu dhacana madaxweynaha cusub waa aada la shaqaynaysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kalsooni intee la eg ayuu madaxweyne xasan ku qabay howshii aada haysay waxaan isleeyahay boqol kiiba boqol kalsooni oo ku qabay muhiim ma ahan mar annaga ciidanka haddaan nahay ciddana magacawda iyo cidda meesha joogta muhiim ma ahan waxaa muhiima waajibaadkeenna iyo shaqada noo taalla in aan qabanno fahmina karno taas marka waxaan isleeyahay wax u baahan su-aal ma ahan waa madaxweynuhu madaxweynihii qaranka waaye madaxweynaha ay magacaabana waktigu ay magacaabaya dee qof qofka ma magacaabi kariya tay dalka iyo mas-uuliyadda ay haayo uu haaye ayuu igu magacaabay madaxweynihii qaranka ayuu ahaa ciidanka soomaaliya waxaa la sheegaa in caqabadaha ka dhex jira ay ka mid yihiin in ay jiraan saraakiil iyo ciidamo ladda ka tirsan laakiin horjoogayaal beeleedna ah oo iyagu hogaamiyayaal iskood u hubaysan ah ma raba hadda inaan carabka ku dhufto laakiin labada shabeelley u badan yihiin sidoo kalena waxaa jira hub iyo ciidan beeleedyo laakiin dowladda iyo ciidanka qaranka u adeega laakiin aan ciidanka hoos imaanin aad taliyaha u tahay bal xaaladahaasi ka waran ka taliya ahaan caqabado intee la egaad kala kulmaysay muddadii aad xilka marka aan runta kuu sheego walaashay waxa waaye saraakiil ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama hay-adaha amniga ka tirsan ee aan hoos tegin jimka jine of kumaanka iyo iyo iyo hogaanka iyo meesha ay ka tirsan yihiin aan hoos tegin oo gaar u taagan oo hubkooda gaar kaa wato oo gaadiidkooda gaar kaa wato horta aniga ma ogi taas waxaa fiicnaa laheeday in yacni aad adinka ka ka ka ka muxuu ahay aad us aad ku samaysaan bal horta hubin inaad ku samaysaan arrintaasu arrin saxa ma ahan way jiraan sidaa la socotaba dowladda soomaaliya ayaa waxay ku baaqday dadka soomaaliyeed maadaaman muddo dheer ay urur argagixiso caalamiya ay la dagaalamayeen dhibaato badanna ay dadka ku haayeen dadka soomaaliyeed in ay qarankoora garab istaagaan ciidamadooda garab istaagaan hubka qaataan cadowgana ay la dagaalamaan dadkaa hubaysan oo qabaa'ilka ah oo dowladooda garab istaagay oo sida iskooda isu abaabulay oo ciidamadooda garab istaago way jiraan laakiin saraakiil hub ayagu ay leeyihiin iyo gaadiid ayagu ay leeyihiin meel la taagano arrintaasu arrin saxa ma ahan ciidamada waxaa lagu soo tababaray soomaaliya dalal kala duwan waxayna la yimaadeen nuucyo kala duwan oo tababaro ah culays intee la-eg ayaad madaxdii ciidamada haddii aad tihiin arrintaasi aad kala kulanteen runtii arrintaas waa arrin caqabadeeda iyo culayskeeda leh sax waaye way jirtaa ciidanka doctorinkiisa iyo tababarkiisa iyo wixiisu inay mid yihiin ayaa fiican laakiin daruufaha jira iyo xaaladda maanta waddankeenu ku jiriyo ayaa kaliftay oo sabab u aheeday arrintaasu inay sidaa u dhacdo laakiin waxaan dhihi karaa haddana maantay meelo waxaan soo gaarnay aan tababaradooda habkii aan ku miday lahaynay iyo sidii muxuu ahay sheegay ciidamadaasu marka ay tababarada dibadda ay soo dhammaystaan wixii ka dambeeya inay muxuu ahay tababarkooda la mideeyo qorshayaasheeda ayaa meel fiican soo gaaray waxaanaba rajaynaa oon isleeyahay sida hadda qorshuhu ahaa aba meelaha hadda wax noo maraayeen taliskuna uu dabcan uu sii raaci dooyo meelo hadda wixii ka dambeeya ciidamada caadiga ah ama ama ama ama dablayda aan banaanka loo qaadi doonin ayaan soo gaarnay oo dalka gudihiisa lagu tababari doono saraakiisha iyo saraakiil xigaynada iyo dadka xirfadlayaasha normaliba sida ay aheeday way sii socon doonaan oo dalalka dibadda ah iyo dalalka aan saaxiibada nahay dabcan tababarkooda waa lagu soo sii doonaa laakiin waxaan isleeyahay waqtiyada soo socda waa ka maarmi doonaa kuwa hore loo soo tababarana tababaradooda gudaha dalka ayaa lagu miday doonaa kuwa cusubna waxaan isleeyahay dalka gudihiisa ayaa lagu tababari doonaa haddii ilah yidhahdo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacayay deegaano kala duwan waxay muujinayeen in ciidamada tusaale ahaan dagaalka ugu dambeeye ka dhacay deegaanka masegawaay ciidanku waxaa ka muuqatay habaacsanaan badan meelo badan oo horey dagaalo loogu galana waa ay ka jirto inkastoo amisomta laftirkeedana culeysyadaas ay wajahaysa ma is leedahay difaacyada ay hadda admis ku jirto ciidanka soomaaliya waa xajin karaan horta waxaan rabaa inaan inaan laba kugu kala qaado horta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddadii aniga hadda aan kolley taliyaha ka ahaa labada kun iyo kasoo bilow sagaal iyo tobankii ilaa maalinta maanta ah haddaad dib horta historiga u baarto dagaal meelo uu ka dhacay oo ciidamona ay ku dhinteen ciidamona ay ku dhaawacmeen way jirtaa mar haddii dagaal la galana sideedaba dagaalan gelaa dhimano maayo dhaawacmina maayo horta meesha ay ku qoran tahay taas waxay u baahan tahay horta in dee in baaris kale lagu sameeyo horta lasoo ogaado oo xirfadeeda iyo iyo caqliga noo sheegayo horta in in dib loo raadiyay u baahan tahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kasoo bilow labada kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa maanta oo aan marayno labada kun iyo labaatan iyo saddexda goob ay iyo cadowga ku dagaalameen gacanta cadowga gashay ee lagala wareegay ee ay sidaa uga huleeleen ciidamada qaranku horta ma jirto haddaad gadaal u raadiso dagaallo way dhacaan cadowga jab badan ayaan gaarsiinay meelo badanna muxuu ahay ii sheegay ciidamada ayagana muxuu ahay ii sheegay guulo runtii aad iyo aad muhiim u ahay ayay ka gaareen hadday noqo laheeda deegaanada la xuraynaayey hadday noqo laheeda muxuu difaacyada cadowga ay kusoo weerareen guulo aan kala go' lahayn ayay ka gaareen meelaha qaarkood yes way jireen muxuu ahay ii sheegay cadowgu inay ciidamada ay wax ku ay ku gaarsiiyeen ay wax ku yeeleen laakiin haddana waxaad dareemi kartaa ciidanku kalsoonida iyo dhiiranaanta ay qabaan waktigaas kasoo bilow markii ciidamada soomaaliyeed ay bilaabeen ayagu inay si iskooda ay u dagaal tagaan oo ay dalkooda cureeyaan ilaa maalinta maanta ah goob dagaal waa ka dhacyay dad waa ku dhinteen laakiin ma dhicin goob cadowga uu yalla wareegay oo si nabada annagaa dowladda meesha dib uga qabsanay ay yiriheen haba yaraatee ma jirto marka taas horta taasaan kaa leeyahay arrinta ciidankaa habacsan mar walba meediya waxaan ka arkaa oon raba horta fursadda inaa uga faa'iidaysto ciidanka waa la gaaday ciidanka waa la micnaheeda weerar markau dhaco ciidanka in la gaado aysan foonjignayn ma aha laakiin dee weerar waa u dhici kariya micno ma ahan muhiimaddu ma ahan ma la weeraray mase mase lama weerar waa u dhacayaa laakiin natiijada ayaa ayaa ayaa muhiima ciidamadii ugu dambeeyey tababarka soo dhammaysta waxaa ka mid a ciidamadii lagu soo tababaray eritrea maxay ciidamadaasi kaga duwan yihiin ciidamadii hore oo aad isdhihi lahayd ama waa tayo wanaagsan ama aad isdhihi lahayd way fiicnaan lahayd in loogu daro
waxaan isleeyahay waa un ciidamada ciidamadu waana dhalinyaro soomaaliyeed waana dhalinyaro muxuu ahay i sheeg xirfadaha kala duwan ee ciidanka sida ciidanka kaleba loosoo siiyo loosoo siiyey marka wax farqiya oo ay uga duwan yihiin ma jirto ciidamada kale waa waxay lamid yihiin xoogga dalka soomaaliya intiisa kale
waxaa nagu maqaalo ah in dagaalkii ugu dambeeyey hadda ka dhacay masegawaayo oo kale ay ciidamadan xirfado aan horey ciidamada kale u isticmaali jiren ay isticmaaleen oo ay ka mid tahay inay iyaga laftirkooda waxyaabo qarxa inta qaataan ay gudihii al-shabaabka u galeen markii dagaalku uu kululaaday taasi ma tahay xirfad aanay horey ciidamada u haysan oo ay ciidamadan eritrea adeegsadeen taas horta normally waxay ka mid tahay tabta muxuu ahay ii sheeg ciidanka iyo tabta dagaalka qayb ka mida waayo mar walba marka dagaal dhaco dee maalin walba dee ma lamana soo bandhigo mana ahan maba naba ahan wax u baahan hadda in lasoo bandhigo laakiin ciidamadu mar walba ee ay dagaal galaan xirfado kala duwan iyo xirfada hore tababarka ayay adeegsanayaan taasina dabcan waa xirfadaha dabcan dee lasoo baray xirfad ka mida waayo marka ma dhihi karno ciidankay uga duwan yihiin ma dhihi karno laakiin waa xirfadahooda caadiga ahaay oo ay cadowga kula dagaali lahaayeen
marka ma waxaa jira unugyo gaara oo tababaradaasi la siiyo tiro intee leeg ayaase howlgalkaas oo kale fulin karta oo ciidamada ka mid a
maxaad ula jeedaa markaas yani
in askartu ay inta qaataan ha inay askartu inta qaataan waxyaabaha qarxa ay gudaha u galaan al-shabaab
oo ayaga ay qarxaan miyaad kala jeeda ha
maya anagu taas waxaan ku naqaanaa argagixisada ciidamada qaranku ayagoo dagaalamaaya oo hamigooda iyo hadafkooda uu yahay in ay cadowga dilaan iyaguna muxuu ahay ii sheegay ay qarankooda usii shaqeeyaan ayagoo bad qaba ay muxuu ahay ii sheegay ayay sii difaacaan qarankooda taas ayaa ayaa dabcan ayaa lagu asbaabiya laakiin ma ma jirto xubno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kamid a ama ciidamada qaranka kamid a ayagoo inay naftooda halligaan taas muxuu ahay ii sheegay caqiidadeenna iyo islaamnimadeenna iyo aragtideenna ciidanku intaba toona nooma ogolo mana sameeyaan ciidamadeena
dowladdu hadda dhul badan ayay shabaabka ka qabsatay dagaalkuna xakad ayuu ku jiraa meelo badan dhul weynna waa yahay dhulka oo waa uu ballaaran yahay taasina waxay keentaa la leeyahay in ciidamadiina aagaga ku jiraahi aan muddo dheer lasoo bedelin oo ay difaaciyo ku jiraan culays intee la egay taas ciidanka ku keenta
falasta waa mahadsan tahay runtii waa su-aal aad iyo aad u muhiima ciidamadu horta muddo ayay dagaalka ku jireen waa sax haddana insha allahu tacaala inay sii wadaan ayay u diyaarsan yihiin waxaan isdhihi karaa ciidamada waa sax mar haddii ciidanku dagaal ku jiriyo waxaa fiican ciidamadu inay rotation leeyihiin oo ciidamo isbedela oo ay jiraan markaas muxuu aha ii sheegay ciidamadii waktigaba hawsha waday ciidamo kale lagu bedelo laakiin haddii la waayo ama aanay markaas fursadahaasu aanay bannaanayn micnaheedu ma ahan inay hadda wax gaar hoo saamayna ay ku yeelanayso wixii socday sababtoo ah ciidamadu waa ciidamo u carbisan runtii marxalad kasta ee ay ku jiraan inay muxuu ahay ii sheega dulqaadkeeda yeeshaan siina adadkeystaan dhulkaa baaxadda lehoo la xureeyana insha allahu tacaala waa dhul aad weyn yes laakiin dee yoolka aan rabna weli ma ahan yoolka aynu leenahay ama dowladda soomaaliya ay leedahay ama ciidamada qaranku ay leeyihiin waa guud ahaan gayigii soomaaliyeed in nimanka argagixisada laga saaro madaxweynuhu wuxuu ka codsada wadamada deriska ah in laga caawiyo dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ay codsaday in ciidamo iyo kaalmo kaleba la siiyo ma jirtaa baahi loo qabo in ciidamo wadamada deriska ah gaar ahaan etoobiya oo kale oo taariikh ahaan aad og tahay culayskii faragelinteedii ugu dambeeyey soomaaliya ay ku yeelatay inay hadda dagaalka kusoo biiraan baahi ma jirtaa keenaysa wadamada safka hore sida etoobiya iyo kenya iyo jabuuti inay kusoo biiraan balse waxaa laga yaabaa sida dadku u dhigaayo inaysan ahayn waxa waaye ciidanka sideedaba waxaa lala dagaalamayo waa cadow cadowgaasuna cadowku ma ahan soomaaliya oo kaliya waxaa laga yaabaa marka madaxweynuhu inuu ka fiiriyo sayidka ah dagaalku inaanu sii daba dheeraan maadaama qatar guud oo muxuu ahay ii sheege bariga africa ka jirta ay yihiin nimanka argagixisada ahu dowladaha deriskao dhan inay iska kaashadaan taasina ay soo dedeji karto jabka cadowga iyo iyo iyo dhamaystirkiisa marka sayidkaas marka laga fiiriya ha
adiga waxaad tahay taliyo dhalinyaro ah ilaa meeqa jiraa tahay ciidanka marka hadda ciidanka loo fiiriyo waa da dhalinyaro ah sareeyo gaasna waa gaarta oo ciidankii xoogga dalka hadda adaa u madax ah maxay tahay waxa xigoo aad samaynayso xaggee halkan ka aadaysaa hadda wallahi aad iyo aad aad u mahadsan tahay aad baad ayahay su-aal wanaagsan meesha aan halkan ka aadayo waxa waaye horta weli aniga waxaan ahay xubin ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed derajadana muxuu ahay ii sheeg dabcan madaxda qaranka iyo mas-uuliyadaha kala duwan ee aan soo qabanna ayaan ku mutaysanay iyo ciidanka intii aan runtii ka tirsanaa oo aan runtii fursado qof walba aanay heli karin laakiin dee nasiibka iska eheeday uganaan mahad celinayo madaxdii kala duwaneed oo waktiyada intii aan fursadahaas waxbarasho aan ciidanka gudihiisa ka helayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hogaankooda soo aha aad iyo aad aan uga mahad celinayo saraakiisha marka aniga hogaanka iyo ahayba waxaana is leeyahay ilaa wakti ayaan ciidanka dhexdiisa kusoo jiraa oqoontaydana aan ku gaaray ilaa heer war college aan ku qaatay taasina ay ii fududaysay ama ay ii sahashay inaan mas-uuliyadaha aan maantay aan aan aan aan aan haayo aan qabto meesha aan ka aadayana dee mas-uuliyadda haddii aan ka dego muxuu aha ii sheeg xilka taliyaha xoogga micnaheedu ma ahan xilkiyaa iga degay laakiin micnaheedu ma ahan mas-uuliyaddii qarankayga iyo ummaddayda aan u haayay inaan ka degay ma ahan marka ummaddayda un baan u adeegi doonaa iyo arrimahayga gaarka haddii ilaha yidhahdo inta badan waxaa la yidhaahdaa ama saraakiishii hore ciidanka ama dadka durayay marka xilka lagu dhiibay waxyaabihii ay sheegeen waxaa ka mid ahaa in da'daada ay aad u yar tahay oo ay adag tahay in xil intaasi leeg aa qabato marna da'daada caqabad ma ku noqoto shaqadaada waxaan dhihi karaa maya way ii fududaysayba sida dadku u dhigaayaan ma ahan way ii fududaysa runtii waxaana isleeyahay da'du waxaa ka muhiimsan xirfadda iyo oqoonta qofka ay u leedahay waxa ay ka shaqaynayso marka waxaan dhihi karaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed adiga runtii aydoo da'daydu aad iyo aad u yartahan ku biiray yes fursado badanoo waxbarashan ka helay heer tababar besig ahaan u maray aleebo ofishaalaan usoo maray ilaa heerarka kala duwan ee urur iyo guuto iyo qayb koorsooyinkoor iyo tababarkooriyaan usoo qaatay ilaa staff collegean ku dhex qaatay war collegean ku dhex qaatay dhammaan waxyaabahaasoo dhan marka waxaan dhihi karaa da-du micnaheedu inay inay inay inay dabnimadaada iyo iyo iyo iyo muxuu ahay ii sheege iyo iyo ay kordhinaysa ma aha waxaanba dhihi karaa aniga da-da yar way ii fududaysay hawshan inaan maanta meeshaan soo gaarsiiyo xilka hadda aad hayso horey saraakiil kala duwanaa usoo qabatay mid ka mida dadkii lagu barbar dhiga oo baraha bulshada aada ugu jira waxaa ka mid ahaa jenaraal daa'uud cabdulla xirsi oo xilkan hore usoo hiin jiray maxaa is leedahay waad wadaagtaan ama marka aad fiiriso taliyaashii kaa horeeyey ee taariikhda soomaaliya ee ciidamada soo maray yaad si gaar ah aada isku tiraahdaa ama qofkaasaa ku dhoweyd ama qofkaasaa ugu hoggaan fiicnaa ama yuu yahay hiirogaaga ama qofka aad kor u fiiriso horta waa mahadsan tahay aad iyo aad umahadsan tahay laakiin dee maanta hadda halkan waraysigaanu kuma saabsana inaan qofna dhaliilo qofna aan muxuu ahay ii sheegay ammaano taas marka falastinay saaxiibadayda hore inay ugu dhufar rabtay u egta waxaa ii soo haray jaraal daauud jaraal daauud waa aasaasihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan dhihi karaa waa janankii dabcan taariikhda ciidamada soomaaliyeed ugu da-da yaray sida la qiyaaso oo taliyo ka noqda waxaana ognahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aasaaskiisii iyo heerka kalsoonidooda meesha uu gaarsiiyey inkastoo dee waktigaas aanan aniga dee aan wakti aan ka sheekay karo oo aanan inaan un history iyo taariikh ahaan un justi inaan un ka fiiriyo ma ogiye aanan arkin aba aanan ogeyn sida uu ahaa iyo qofka uu ahaa laakiin taariikhda sida aan ku hayno dabcan waxaan haysanaa annaga ka ciidan ahaan taariikhda taliyihii ugu wanaagsanaa ee soo maray inuu yahay marka wa waan waxaan dhihi karaa waan ku daysana aan dhihi karaa inta ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga v o a oo aan gebi ahaanba ku soo qaadannay waraysigii aannu la yeelannay sarreeye gaas odowaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee xafiiska bannaynaya intaan mar kale dib ugu kulmi doonno waa naga intaa barnaamijkeennii ciddii barnaamijka uu dhaafo waxay dib ugala socon kartaa ciwaankeenna oo ah v o a somaali com
aad ay umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysa barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markaana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna dooda gaaban cali jayte cismaan guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa ka soo hor jeestay xilka qaadis uu toddobaadkan ku sameeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen xiisad ayaana ka dhalatay xilka qaadista jayte haddaba mala joogaa wakhti xilka qaadis la sameeyo maadaama gobolka uu ku jiro xaalad dagaal waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed xuseen diiriye wasiirkii hore ee bey'ada iyo horumarinta reer guraaga ee maamulka hirshabelle iyo cismaan hilowle cadow cismaan dhagafiin oo waxgaradka magaalada beledweyne ka mid ah hadalka waxaa ku horeynaya wasiir diiriye
madaxdu waxay awood u leedahay inay xilna qaado xilna dhiibto ay bixiso laakiin wakhtiga waxaad moodaa xoogaa in madmadow ku jiri inkastoo marka loo fiiriyo madaxweynaha warqadda soo qoray iyo guddoomiyaha gobolku aan u haysanaba inay heshiis ku ahaayeen waxaan gudoomiyaha xilka uu ka qaaday asagu inay heshiis ku ahaayeen kulankoodii ugu dambeeyey wadahadaladoodii u dambeeyey yani dhega ayagu wax macaanay maqlaayeen oo ah muxuu ahaa madaxweynuhu aniga muddan xilkan soo hayey dagaalkiina hawshiina waa wadi waaye yani culays badanay igu haysaa adiga xaq ulahay adaana kugu samey ciddaa doonta u magacaabo marka waxaan aaminsanahay dhiirigelin gobernatorihii xilka laga qaaday uu siiyo madaxweynaha in madaxweynuhu xilka ku qaadan aaminsanahan waa mahadsantahay haya cismaan dhagafiin
haya bismi illaahi raxmaan iraxiim horta waa mahadsan tahay walaalkay waxa waaye horta ninka la yidhaahdo guddoomiyaha gobolka hiiraan xilka in laga qaadaaho waktigan wax gobolka hiiraan ku culus iyo halganka guud oo soomaaliya ay aragtay oo ifka ahay oo laga curiyey gobolka hiiraan qeyb dhabarjab ah ayay ku tahay wax aan qarsoonayn waaye goobo badan oo guddoomiyuhu uu ka xoriyey gobolkan hiiraan ayaa dib loo soo qabsaday wax qarsoon maaha marka xilka qaadistuna way imaataa laakiin xilligii timiday ayaan xili maaragtay aan munaasibada aan lagu beegin ah oo aan loo fiirsan mas-uuliyaddaas aan loo fiirsanin madaxweynuhu xilka qaadis waa samayn karaa sharciga uu leeyahay laakiin nin hawshii loo idmaday gudanaya in xilkii laga qaado dhabarka laga qabtaahu dhiirigelin la dhiirigelinayo shabaabkay arrintaasu noola muuqataa haddaan nahay dagaalamayaasha shacabka halgamaya ee ku sugan gobolka hiiraan haddaan nahay mid dhabarjab nagu ah ayay u eg tahay guddoomiyuuna tii guddoominimona wuu hayay oo soomaalida u hayay gaar ahaan annagana gobolkeena tii laga rabay wuu hayay oo aad baan uga niyad jabnay xilka qaadista xilligan lagu soo beegay maadaama aan sii wada jirnay oon dagaal ku jirnay isbedel ma sugeyn annagaana dadkeena reer guuraaga huyey markay dagaalka soo gebagabeeyaan kadib ay qoyskooda raraan ka hor jabadka ay deganyihiin kama raraan xoolaha la biyo siinayo oo maaragtay kallan ma shubaan ayagoon dagaalka soo xirin marka in mas-uuliyadda siyaasadda gobolka lagu maamulayo inay xilka qaadistaas ay samaysaa wax fudud ayay ahaynoon maskax lagu fikiray aan lagu samaynin saasaan dhihi karaa okay diriya waa maqlaysaa wuxuu leeyahay xilligan ma ahayn in xil laga qaado xaaladaha ka jira gobolka waxa uu yiri arrin siyaasadeedna way tahay
bismillaah horta waa mahadsan yahay walaalkii dhagafiin xilka qaadistu mar walba way timaadaa munaasabad kastaa lagu soo beego xilka qaadistu wax yimaado waay waxaan ognahay taliyaashii ciidamada xilkii laga qaado yahay dagaalka dowlo ama dagaal ha ku jirto ama ha ku jirto xili nabadeede xilligii ay doontay xil qaadaa xilna bixisaa dagaalkanune dagaal waktigiisii lagu jiro ahay yani waxaa aragtida xaqiiqadaahu ay tilmaamaysaa madaxdu inay xilna qaadi karto xilna ay bixin karto haddii wax kaloo meesha ku jira ani maba garan karaba xilaa la qaaday iyo xilaa la magacaabay yani ma u arko inay xanuun leedahay cali keligiis cali keligiis ma ahay waxa diriray laakiin hoggaanu ahay waxaan ognahay xildhibaanada qaranka qaarkooda ku jiri waxaa ku jiray nabadoonnadii dad qaaliga oo hoggaanu ahaay dagaalkaana ku dhintay welina qaar nool yahay calina dadkaasuu ka mid ahaa gubernatoriga gobolkaanuu ahaa magacaabisuu ku yimid magacaabisuna xilkaa looga qaaday aniga marka aragtida aan qabaa waxay tahay in dagaalkuna socon karo muxuu ahaa kan hadda lagu bedelay naftiisuna uu dagaalka wadi karo oo waxaan aaminsanahay waa maasantahay wasiir direya dhagafiin waa maqlaysaa wasiirku waxa uu yiri xilka qaadidda iyo dagaalka socda laba shaqo iskulamahan oo ay kala duwan yihiin aniga horta siyaasi maayi laakiin waxaan ahay nin deegaanka ka soo jeeda dabeecaddiisuna inta ugu badan ay dagaalka gashay dadka siyaasiyiina oon annagu fiirinaynay oo hir shabeelle nooga soo biiray ayuu ahay ninkaas runtii baal dahaba oo hir shabeelle naga soo galay inuu ahaaye ayaan aaminsannahay markii uu dagaalka meel dhex wadayna in hir shabeelle ay xilka qaadis ku samayso xogay xil waa la qaadi karaa oo ninka waa loo magacaabay oo magacaab uu ku yimiday magacaabna waa lagu bedelayaa haddana wax dhici kara waaye mase diidanin laakiin waxaan aaminsanahay aniga ninka reer baadiyaha waxuu gartay oo ergiisoo kalana biyaha la sii lahay oo u mudaystay nin ku jira waxaan isleeyahay inaana xilka laga qaadi karin waa intaas waaye horta waxaan fikirkeyga aan ku cabiray wasiir dereya ma laga baaqsan kara xilka qaadidda ayadoo la fiirinayo marxaladda gobolka ka jirta wallahi horta annaga gobolkan joogni waa ognahay intii marxaladdan dagaal ay bilaabatay intii ka horreysaba waxaa jiray madmadow shakiyo badan shakiyo badan ayadoo ay jireen ay ka dhex jireen madaxda gobolka iyo stateka oo madmadowgaas uu jiro aan ognahay canshuuraha midayntooda iyo wada shaqayntoo iska waxaysan iyo waxaasu ay jireen ayaa dagaalkaanu bilowday dagaalka bilowgiisii markii gobolkan dhinaca bari gobolkan hiiraan dhinaciisa bari markii shabaab laga sifeeyey dagaalkii waxoogaa waa waa wejigii labaaduu aaday oo wejigii koowaad waa soo gebagaboobay guddoomiyaha gobolku waxaan qabaa ayadoo barnaamijkiisu hadda aan lagu degdegi karin ayuu isagu fududeeyey isagaa fududeeyey
maxaa ka mid ah waxaa ka mida ereygii horeyba aan u sheegay ahaa muxuu ahaa ereygii horeyba aan u sheegay ahaa madaxweynow madaxweyne cali guudlaba markuu yimid madaxweynow waxaan adaan kugu simay adiga iska laa meeshaad gey rabtay ciddaa u dhiiba rabta u dhiibo anu waa wadi waaya basa iga taani waana u wareejiyey madaxweynuhu halkaasuu dhiirigelin ka helay dhiirigelinka bacdina isagoo awalba dee madmadow uu jiray sida horeba aanu sheegay warqadda aanu soo saaray hadda in warqaddii la rumeeyo oo halgankii iyo hawshii la wada ay sii socoto oo guddoomiyaha xilka laga qaaday yacni magac dadkan hiiraan iyo dalka soomaaliya adduunyadaba magacuu ku yeeshay nin ku soo caanbaxayuu noqday hogaaminta la dagaalanka al-shabaab meeshiisii inuu dowladnimada ku daraan ka rabnay sida ku quruxda badanu saas wahay dowladnimadu waa yani mataqaanaa xilka qaadis iyo iyo iyo xilshiin shalay xilka isagaa loo dhiibtay maantana waa laga qaaday inuu aqbalo ayaa maxay ahayd ayaa ka dhignayd hadduu aqbalana waxaan aaminsanahay baalkii uu ku qornaayo oo dowladnimada iyo dadkanba uugu qornaayo inuu qumaati u buuxi karaan aaminsanahay cidna aanu eed ka gelin ama istayt kaa noqoto ama nin walaaloo lasoo magacaabay ha noqoto okay dhagafiin guddoomiyahan cusub ayadoon la tijaabinin waxqabadkiisa maxay tahay wax looga hor imaanayo loo leeyahay guddoomiyihii hore aan taageersanna anagu gaar ahaan soomaaliya baa nahay laakiin hadda reshiidka qaadi rasaaq u dhiib waayo hadda wax meesha yaalaaho xogay hogaankii uuna hogaamiyey la dagaalanka al-shabaab jacayl ah ayaa nagu soo hormaray moogiyo kalema jeclin waa walaalaheenna waa gacanteena waa gacanteena midigtaa waa gacanteena midigtaa laakiin hadda hadday dhacday inay arintaasu dhacday mudana guddoomiyihii hore cali jayte waxaan ku dardaarminayaa oon leeyahay dib u soo noqo annaga nagu soo dhex noqo annaga garabka kugu sidna weli familiyahaan ayaan garabka kugu sidnaa hogaami dagaalkaadi hir shabeelle waa og tahay wax dhaqaalamaa kaa soo maray wax risaasa maa kaa soo maray annaga ayaa qurbaheenna iyo gudaheenna iyo dowladda dhexa ayaa caawinaysa waad og tahay hirshabeelle hal shil kaama soo marin hogaanka noqo meeshii ka dheer aad tegaysa annaga maalkayna iyo nafteenna kula garab taagan tii tolkaa diyaara tii hirshabeelle markii hore cad ku haysay madaxle aad ka aheeday mugii maxaa ku haysay waxaan maqlay hadda ka hor codkaadoo duubana arkay toban kuna iga soo gaartay aad tiri halkan kii socday toban kun aniga anaa dhiibay oo dadka u tabar yar dowlad isteedka dhan inuu toban kun oo kugu deeqo wax dana maahan hogaanka sii qaba annagaa kugu taagan oo lacagta maalkayna kugu garab taagay naftayna waa maasan tahay wasiir diiriye gabagabada maxay tahay xalka waxaan aaminsanahay xalka horta xalka horta wuxuu yahay oo xalka uu noqon karaa guddoomiyaha xilka laga qaaday inuu xilwareejin sameeyo karaamadiisa iyo midda dowladnimadana uu ilaaliyo xalku meeshaasu horta ku jira xaqada marka laga hadlo waxaa kaloo xalku ku jira waxaan arkayay niman xildhibaano ah oo yimid oo ka socday federaalka magaca hirshabeelle la yidhaha ma ogolin ama maqli karno dhahayo calan oo la yidhaahdo hiiraan state suriy shalay waxay ku halle waan ognahay waxaan ognahay beeshan hadda nimankaanu ay ka dhasheen qaarna xilka laga qaaday qaarna la siinayo xildhibaanada socdaa beesha ay ka dhasheen had iyo jeer way ku dulmanaayeen meesha la yidhaahdo hirshabeelle aaday ugu dulmanaayeen awood qaybsiga waxaana la dhihi karaa wax kama dhisan hirshabeelle hirshabeelle inaanay wax ka dhisanaaba la dhihi karaaba haddiise ay dhacday oo nidaamkii soomaaliya markii la qaybiyey laysku dara labadii gobol oo ay doorteen inay madaxweyne ka noqdaan oo mar kale ay ka noqdaan ay doorteen waktigan hadda lagu jiro oo xili dagaal iyo xili kala wareeg la joogo inaan lagu soo beegin nacaybka hirshabeelle inaan lagu soo beegin oo aan la laabkicin bulshada awal cuqdadaha qabtoo bugtay oo hirshabeelle ka bugtay inaan la laabkicin mas-uuliyadda ayagu ay haayaan oo dowladnimona ay gutaan oo ay dadka wacyigeliyaan qaab dowladeedna ay maxay ahayd wax u kala wareejiyaan oo dadka ay u sheegaan waxa dowladnimadu tahay ma ahan in qorya la qaato wax laga hor yimaado aniga marka waxaan qabaa xildhibaanadanu inay noocaas sameeyaan guddoomiyaha xilka laga qaadayna uu xilka wareejiyo si walaalkii iyo dowladnimaduba u hagaagto
gabagabada dhagafiin hirshabelle horta mar kasto wax kala bedel kala bedelaan ugu batay waa ciraab jirta hadda ka hor waxaan maqlay oon amaba meelaha ka fiirsaday qolo ruwaayad degto waraa deyntaydiisi waa kuseena isdhehaysa hadda ka hor cali guudlaawo magaaladan markuu soo gaaray wax badan kadib oo laysla ogolaaday inuu soo gaaro dadkan gobolka ka soo jeeda oo gaar ahaan beeshaanu waxay weydiisatay wax xaquuq uga maqana hirshabelle waa iga bixino wiil waa iga bixino wiil mar labaad waa iga bixino wiil deyntii ninkii oo ruwaada dhigaayo oo deyntii ahay deyntiisii markii la yidhahdo waa ku siina lahay intaasoo isaguna gobolkan inuu ku maamulo go-aansaday marka waxaan leeyahay waxaas wax laga bedelo waxaas wax shaqeeya maahan wax oo dadkiiaan lagu cayaaray wax dadka lagu mateli kara maahan intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa doodda igala qayb galay maxamed xuseen diiriye wasiirkii hore ee beeyada iyo horumarinta reer guuraaga maamulka hirshabeelle iyo cismaan hilowle cadow cismaan dhagafiin oo waxgaradka magaalada beledweyne ka mid ah inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inoola socodsiinaya doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa inoola socodsiinaya ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada dhakhtarka weydii waxaana marti ugu ah dhaktar cabduqaadir maxamuud jaamac dhegcabdo oo ku taqasustay daaweynta xanuunada dumarka dhaktar cabdulqaadir maxamuud jaamac dhegcadde waxa uu ka howlgalaa xarun caafimaad oo ku taalla magaalada gaalkacyo waxaana marka hore uu ka hadlayaa xanuunka isufuranka isufuranku waxaa weeye dhibaato soo gaadha haweenka oo ka timaada xagga taranka waxay noqon kardhaa ay isku furmaan saxaaxa iyo kaadihaysto oo la yidhahdo mexico virginal fistula ama ragtumka hiilmaha iyo inay isku furmaan isku furmaan oo ragto virginal labadooduna way wada jiri karaan hataa ragto virginalka iyo mexico virginalka maxaa lagu gartaa xanuunka isufuranka waxaa lagu gartaa haddii ay tahay isku furanka kaadihaysta iyo saxaaxa kaadidii bay gabadhii ceshan karda kaadii baa iska socotaa midka xiismaha waxaa weeye saaradii baa iska socota oo aan istaagay markana waa su-aalaha dhegeystayaasha magacayga waa cismaan bashiir cabdinuur toora sidee xaaladda nafaqadarrada hooyadu ay uga qayb qaadan kartaa inay ku timaado fistula ama isku furan ay uga qayb qaadato malnutritionku ama povertigu waxaa weeye laba siyaabo povertigu bardi qofkii wuxuusan lahayn access wuxuusan u lahayn serviceka yuusan access u lahayn ma tegi karo lacag ma haysto maaduu degan yahay facility kama jiro waxyaalahaasoo kaleyay sabab u noqon kardha marka ugu horeysa midka ugu specifically malnutritionku wuxuu ugu noqonayaa sabab goortii ay gabadhu ay foolanayso waxay qabtaa hard energy consuming waxay uusgareynaysaa energy energygaas wuxuu u baahan yahay forso force oo mataqaana awood dheeraada ay ku shaqayso qofkii haddii ayan taas ayaan lahayn oo for example mid sida u badan ba dhacdaa ay anemic tahay gabadhii lix h b geedii yahay ama toddoba yahay ay foolanaysayna mataqaanaa labiyo toban saac ama shan iyo toban saac ay shaqaysa ada endi waxaa dhacahaya waxaan anagu dhahno utrinersia agii iska daalay oo aan waxba qaban karin soo reexi karin markaawooddarin awooddarin darteed tabaryari darteed waxaa kaaga markhaati noqonaysa dadkaas qaarkood goortaanu dhiig siino in yar bay ku dhalaan dhiig baan siinaynaa in yar bay ku dhalaan nasiib daradu waxa way gabdhaheenna soomaalidana laakiin dhiiggeennaan ogolayn bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa maryan cabdirashiid maxamed waxaan dhakhtarka weydiin lahaa sida looga hortegi karo cudurkan fistulada waa su-aal wanaagsan weeye oo qiimo weynta dhibaatada ku dhacda haweenka yaa waxay tilmaamaysaa sidaa looga hortegi karo marka ugu horeysa waa inay jiraan yacni meelo ama serviceyaal mchyaal qofku goortii gabadhu uurka ay qaado ay tegi kadho oo lagula socon karo oo lagu garan karo inay dhibaato dhici kadho si looga hortago qofku waa inuu exciskaas leeyahay possibilitieskaas oo meeshaas tegi karo waxaa weeye inay meesha ay gabadhu ku nooshahay waa inay jiraan cusbitaallo ama dad iskiilkii leh oo wax kastoo dhaca mataqaanaa ka hortay ka dhibaatada wasambia waxaa loo baahan yahay cesarean section la suubiyo in loo suubi karo garan kara dhibaatadii inay jidho waxaa loo baahan yahay antinatal careka meesha m c h yaalka ka jira inay qabaan capacity ay ku garan karaan qofkan inaan dhibaato la kulmi karo marka in markaas loo rifargareeyo loo diro meel waxloo xaarun caafimaad oo highly qualified ah oo waxaa looga qaban magacaygu waa caashim maxamed cabdiqaadir waxaan jeclaysiis inaan weydiiyo su-aal doctoorka su-aasheedu waxay noqonaysaa sidee uga qayb qaataa doctore f g m ka fistulada
f g mku waxaa weeye dhibaatada na soo wajahday haddaan nahay bulshada soomaalida oo dhan anugu waxaan ku jiray dadday jiray waagii hore yacni sunno iyo waxba ma jira lama taaban kara gabadha maanta waxaan joogaa inaan dhaho war sunnadu hadday sunno la kontrooli karo oo takhtar shuubinayo oo meeshii sida ay laga dhiigi laga keenayo kaliya la mudahayo hala suubiyo si aanu uga hortagno waxa maalin kasta dhacayo oo inta layiraa sunnaa la suubinaya gabadha sideedii hore loogu wada dhibaatadiya marka waxa weeye sida ay u dhibaatayso waxa weeye sida loo suubiyo f j n ka adduunka fircoon iyo hanunka saamiga xooliga in loo labadaba sida loo suubiyo yaa harada waad ogtihiin meesha dureelka suubsamaya oo meesha saaxa wuxuu ka yaryahay gabdhaha soomaalida goorta saayaan marka dhulkaa xiran oo dhan hadow anu hadeer baan aragnay naag baan aragnay dhalaysa oo cesarean section kusoo wilan kuri waan aragnay meeshii wixii ka jira way ogolaatay in la qalo laakiin waxay diiday inaan u furo oraysaa meeshaan waxay ku leedahay anigu waxama dareemo dhibaato badan baan la kulmaa wada istiil iyadoo dhalaysa bilshe bilshe halkaasu saasay xiranta marka siday u saamayso waxa weeye meeshoo dhan bay xiraysaa ilmihii soo degmay hadday soo degaan xataa soo bixmayaan iskeertii suugaan hargaan isku dhegay oo laisku tolay oo adkaaday wuxuu ka xoog badan yahay wax kasta mid tiju kasta oo korkeenna caadiya wuu ka adagya marka ma fumaayo ma dilaacaya xataa in la dilaacaya maaha mid maxaa dilaacaya ratunkaa dilaacaysa gadaal baa dilaacaysa waa taan maanta idin sheegayay taasaa marka waxay dhacaysaa dowlacada la soo riixa gabadhii inay mirmihii yani xilmihii oo dhan dilaaca obstaaka celinayo meesha oo aan dilaacayna waxbaloo sumay in la dilaacaya maaha intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye uu marti ku ahaa dogtor cabduqaadir maxamuud jaamac dhagacadde oo ku takhasusay daaweynta xanuunnada dumarka kana howlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada gaalkacyo intaan mar kala kulmi doono sidaa iyo nabadgeli
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
yahay jacaylku iyo roob soo iftiimay wayna soo cabbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bar ilayo haddaan samar odhan lahaa maaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka baryilayo haddaan samaroran markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugadaa in badan markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugadaa in badan nakamayed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa danakamayed baxee sidii sidii golol karee ayaan ku agmeeraya anigoo cawa og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada adaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada niyo baayuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen uniyo baayuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen antalolahay ayo ayo ayo rugadan in badan markuuse aadmi galay asqiyo antalolahay ayo ayo ayo rugadan in badan nakamayed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa danakamayed baxee sidii sidii golol kareen ayaan ku agmeeraya anigu nakamayed baxee allaatise lagu socdaye nasiibkan la eegaya anigoo cawa
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinle sidaas iyo nabadgelyo